gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliya mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa maanta waxa uu daahfuray shirka dib u eegista tallaabooyinka kahortaga leexsashada gargaarka oo ay soo qaban qaabisa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma shirka oo ay kasoo qayb galeen wasiirada wasaaradaha gargaarka dowlad goboleedyada dowladda federaalk soomaaliya xubnaha ka ah maamulada sida khaatumo gobolka banaadir madax ka socotay hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka xubno matalaya ururada maxalliga ee arrimaha biniaadamka ka shaqeeya culimada soomaaliyeed iyo weliba rugta ganacsiga soomaaliya markii uu soo idlaaday kulanka dhex maray dood dheerna laga yeesha arrimaha ku saabsan leexsashada gargaarka loogu talagalay dadka baahiyaha qaba ayaa waxaa warbaahinta la hadlay mudane cabduqaadir shariif sheekhuna oo ah la taliyo sare oo hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka u qaabilsan ka hortagga leexsashada gargaarka waxaana uu ka warbixiyey ujeeddada shirka iyo qodobadii kala duwanaa ee looga hadlay shirkaasi kulanka sidaan hore u sheegayba wuxuu ku saabsanaa sidii loo dejin lahaa ama loo qaadi lahaa tallaabooyin islamarkaana loo soo saari lahaa xeerar iyo habraacyo si looga hortago khataraha ka dhasha ee leexsashada gargaarka bini'aadminimo runtii waxa waaye doodo dheer iyo aragtiyo ayaa halkaas lagu kala qaatay sidoo kalena waxa waaye hay-adda sodma waxa waaye xafiiska u qaabilsan ka hortagga leexsashada arrimaha gargaarka bini'aadminimo iyadoo waxa waaye iyo dowladaha xubnaha ka ahba dhammaantooda waxaanu halkaas ay ku soo bandhigeen mid walba tallaabooyinka la qaaday waxyaabihii qabsoomay caqabadaha lagala kulmay iyo mustaqbalka waxa la hiigsanayo marka runtii kulanku si fiican ayuu noogu soo dhammaaday iyadoo marka talooyin midaysanna iyo go'aamo midaysan lagu qaatay oo ah in la mideeyo howlaha iyo iyo dadaalada min heer dowlad goboleed ilaa iyo heer federaalba guddiyo isku xiran oo si joogta u wada shaqeeya islamarkaana waxa waaye ururada ka shaqeeya arrimaha samafalka heer caalami iyo heer iyo heer maxalliba in la mideeyo lagu daro marka dadaaladaas socdo runtii waa kulan wuxuu ahaa miro dhal ah loona baahnaa isla markaasna u baahan in la xoojiyo la badiyo kulammada noocan oo kalea sababto ah waxaa lagu kala warqaadanayay maadaama ujeeddooyinka iyo hadafka guud ee la wadilaya uu yahay mid midaysan oo ah in waxa waaye la xaqiijiyo in gargaarka bini'aadminimo la gaarsiiyo dadkii loogu talagalay iyadoo marka laga hortegaayo iyadoo laga hortegaayana arrimaha leexsashada gargaarka bini'aadmino marka in la mideeyo cududdii afkaartii iyo tallaabooyinkii looga hortegaya arrimahaas runtii